maymarka ninkoreyte ini leera naafada soomaaliya mayku qiib nagadaase naafada adduunka iyo mimbarku nagadaasa laxaansay wasiiradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha iyo nasacidan wal taariikhda hor soomaaliya ha marno welijim ha marna may taariikh lahelmaama doonne ini golayaa golaha dowladda wasiirada iyo golayaalka baarlamaanka aqalka sare aqalka hoose ilaa madaxweynaha kusaxiya ini haddana xuquuqdii naafada iyo sharci naafada la ansixiyo liskana haddana wal taariikhda dowkin una nin koreeyo waa un hadda dadka ma irayaan wal may gobanee dowlad ebadsi adii walan qaban un yaaba walweyniga magacan la sheegaa la xusaba markii nin koreytu adduunyada intuuna roogni markintaas aan ku guduba maan nagaday koonfur galbeed koonfur galbeed ogdiin burburka soomaaliya meylinka humayti koonfur galbeed ka dhiidi maylimbiye madiinatulmowd dadka inta la yaabeen caalamka la yaabi madiinatulmowda limbiye markuu markisaas eta dadku koley dadkaanun barnaamijyada naafada dadanbisil dowladda baas usubayti afarsini lahay haddana iyoba naftatiidaba loolan iyo alxamdulilaahi dad isku gadowleba ka mashquulsanaayeen kolley insha allahu may baa rajaane inay bulshada hanjeesadaan agoonto hanjeesadaan dadka naafada hanjeesadaan dadka oo liido walanqobodka baahan in la hanjeesada xil isku saara madaxweynaha iyo golihiisa wasiirada baarlamaanka antonio iskaaladaayeen dadkun hanjeesa horto taas mayba codsi hajeediye bilum gee oo insha allah siyeedka hayti sagaalshee ilaa kowti unamayba ka shaqeeyanay ini xaflad weyn laka dhigka